Eh, runtii horta h- haddaan labada kala qaado xaaladda beeraleyda iyo beeraha soomaaliyeed labaduba waa xuyi waayo waxaan dhihi karaa waa beeraleydii iyo beerihii ugu nasiibka darnaa adduunka weeye kuweynu Eh, waxay ugu nasiib daran yihiin soddon iyo afar sanaa korkooda laysku dilaya oo aan beeraha waxba la tarayn oo deegaanku u baaba'aya oo aan cidi wax ka qabanaynin soomaalidu waxay aragtaa uun saraha burbura horaa dadka aqoon-yahaniina yidhaahdeen haddana maskaxdii dadkaa burburaya aniguna waxaan leeyahay haddana beerihii baa burburaya malayn kari maysid infrastructureka soomaaliya beera lahayd ee burburay beerihii mooska ee ka bilaaban jiray afkooye ilaa tegi jiray kismaayo geed yuhuudi baa ku yaala way baabeen geedo cambaahoo boqol sano ka badan geed taagna aa laga tegey oo baaba'ay oo aan qiimihiisa la goyn karin oo dhir badan maaha dee geed maaha beeraha soomaaliya waxaan dhihi karaa boqolkiiba siddeetan way baaba'een infrastructure la-aan baa baabiiyey daryeel la-aan baa baabiiyey waraabin la-aan baa baabiisay dadkii oo shabaab baabiyey dhallinyaradii uu shabaabeeyo dhallinyaradii ka kaxisay odayga islaantiina ay dhibi kaamiska galeen barakacyaal noqdeen ayaa keentay anigu waxaan isleeyahay dhaawaca beeraha ina ka gaadhay meel kaluu ina ka gaadhayba ma jiraba marka dhaawacaasi aad buu u badan yahay beeraleyduna saas oo kale waaye waa kuwa aan ka sheekaynayo adduunka dowladuhu cidda qura ugu horaysa ay wax taraan waa beeraleydood iyo xoololeydooda oo qofka wax soo saaraya wey inaku hadda consumers baynu nahay wixii la arkaan soo cunaa laakiin qofkaasi waa qofkii waxa aad cunayso soo saaraya waa ka ugu qiimaha badan bini aadamka nool waa qofka beeraleyda iyo qofka xoololeyda iyo qofka wax soo saarka wa kaasa ugu qiimo badan marka kuwaasina dee daryeelaan bay u baabeen shabaabkii oo dhibayay u baabeen jidadkii oo ka xidhmay u baabeen alaabtoodii oo suuqa aanay gaarsiin karin adduunka qofka shan boqol oo kilomitir suuqu u jiro sida xamar oo kale i think shan boqol oo kilomitir waa kismaayo soo maa kismaayo adduunka wuxuu soo socdaa saas afar saacadood ayuu imaanaya ku gaaraya suuqaas hadduu shan boqol oo kilomitir u jiro innakana qofka afkooya jooga inuu soo gaari doono allahu yaclam soddon kilomitir xamar ma soo gaari karo marka inaan beero anigu i'm just trying my best laakiin runtii dhaawaca beeraleyda iyo beeraha soomaaliyeed haysta waa waxaan la qiyaasi karay wey aada u badan weeye laakiin haddana dee dadaal baa socda dowladdu wadaa wasaaraddeedu wadaa ee wadamo badan oo runtii aan ammaanayo oo world banka iyo u s aidka iyo oo ka mid yihiin wadamo badan way badan yihiin inaan view un ka sheego mooye ayaa taageera beeraleyda soomaaliyeed dadka soomaaliyeedna dad eh, resilient weeye oo adkaysi leh oo aad aragtay dee dabcan iyadoo dhibkaa soo dhami jiro haddana uun dadaal badan baa gobolada dalka iyo dalkao dhan ka jira beero waxbaa jira iska tamar darnaadeen qalab ma haystaan taageero ma haystaan laakiin beeraleyda kale adduunka lama mid aha laakiin dadaalkaasaa socda dhibaatooyin waaweynna way jiraan